bismillahi raxmaan raxiim waxaan isugu yeernay saxaafadda maanta inaan la qaybsanno farxad oo ah guusha ay gaareen maanta ciidamada qalabka sida iyo walaalaheenna amisom waa la socotaanoo maanta magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dhammaanteed yani magaalada intii badnayd waxaan isleeyahay dhammaanteed waa xor weeye waxaa laga xoreeyey cadowgii hore u haystay ee al-shabaab marka taas mahadda ilahay baa iska leh mahad labaadna markaas waxaa iska leh ciidamadeena qalabka sida oo halkaan aan ugu hambalyanayno ayaga iyo hoggaankoodaba guushu weli ma dhammaystirna marka waxaa weeye waanu wadaynaa cadowga inta laga xoranayo waddanka dhammaantiis meel kasta oo ay ciidamada al-shabaab iyo waxa la mid ihi ay joogaanna waanu ugu tegaynaa waanu ka saarayna haddii lah yidhaahdo sidoo kale waxaa lagama maarmaana marka marka guushaas la gaaray waddankiina maantana caasimadii laga xoreeyey cadowgii haystay joogay waxaa laga maarmaana haddana in la sugo amniga gudaha taas ayaa muhiim ah olso waa la socotaano marka anagu laba cadow ayaa jira waddan gudihiisa cadowna waxa wey al-shabaab cadowna waxa wey cadowga kale ee nagu dhex jira oo ay mooriyaantu uga horrayso ee caadaystay marka in ay falal amni darraa ay ka suubiyaan magaalada waxaan u sheegaynaa marka in iyagana tallaabo deg degah oo cadcad laga qaadi doono aysan naanfacaynin aanna aanaan u dulqaadan doonin in wax amni daraa laga suubiyo magaalada gudaheeda taas waxaa weeye go-aan baa laga gaaray madaxweyne ayaa sharxi doona ciidan gaar ah oo ilaalo gaar ah oo arrintaas qaabilsan ayaa la suubiyey maxkamaddooda wata cid kasta oo dembigaas lagu helana si deg dega tallaabo cad uga qaadi doonta marka madaxweyne ku soo dhowow waxaan leenahay guul iyo horumar
bismillah alxamdu lilah wsalaatu wasalam ala rasul bacd ra-iisul wasaaraha wasiirada xildhibaanada saraakiisha ciidamada odayaasha dhaqanka bahda saxaafadda dhammaan ka soo qaybgalayaasha waxaan idiku salaamaya salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullah barakaatu salaan kadib ilaaha mahadle marka hore subxaanahu wa tacaala farxad weyna noo taha maanta in guushii midhaheedii la taabtay dadaalkii fara badnaayoo la galay dhiiggii badnaayo badnaayoobaayxoolihii badnaayoo baxay ilaahana uga mahad celinayna subxaanahu wa tacaala uma ciidamada qalabka sida ciidamada amisom cid kasta shacabkeenna soomaaliyeed cid kastaoo gacan ka geysatay ilaahayna hanaga dhigo guushaas kuwa makansada oo dowladnimadoodii iyo sharafkoodii iyo qarannimadoodii hanta ilahay hanaga dhigo subxaanahu wa tacaala xaqiiqadu waxay tahay sida ra-iisul wasaaruhuba uu ka dhawaajiyey dalkan wuxuu leeyahay laba cadow oo dowladnimada diidan qarannimada diidan mid waa al-shabaab midna waa dadka aan nabadda ogolayn ee dadka dhacaaya ama dilaaya ama kufsanaya dadka shacabka soomaalida dhibaataynaya labaduna dowladdu waxay go'aansatay shirkii aan caadiga ahayn oo saaka guddiga amniga isugu yimaadeen isku si in loola diriro oo aan la ogolaanin shacabka soomaaliyeed hantidooda iyo naftooda iyo sharafkoodaba in khatar la geliyo maxaa yeele waxaa loo dagaalamayo oo loo dadaalayo waa in dadka soomaaliyeed nabad ay helaan sharaf ay ku noolaadaan marka sida al-shabaab loola diriraayey in istaraatiijiyada dowladdu ay tahay si lamida in loola diriro cid kasta oo amniga waxyeelaysa taas macnaheedu waxa waaye waxaa loo abuuri doonaa ciidan gaara iyo maxkamad gaara oo shaqadaas keliya qabta shaqada dadka birlaqada samaynaaya ama dhacaaya shacabka ama dhibaataynaya haddaan maanta la qabanin beriyaa la qabanaa haddaan beri la qabaninna beri dambaa la qabanaa insha allahu tabaaraka wa tacaala intaas markii aan ka gudbo waxaan aad uga xunnahay shalay wixii ka dhacay xerada qaxootiga ee badbaado waxay ahayd arrintaas arrin aad iyo aad u foolxun dad soomaaliyeed ee walaalaheenna dhibaataysan oo soo barakacay oo dhibaata haysato oo loo gurmanayey wixii loogu gurmanayay in la dhaco waa dadnimo xumo dadka sameeyana soomaali ma aha hadday qalfoofka soomaali ka yihiin qalbiga soomaali kama aha soomaalina ceeb ay ku tahay inay ku jiraan kuwaas oo kale ayagana waxaa la keeni doonaa ilaahay ilaahay idankiisa cadaaladdaa la horkeeni doonaa dhawaa iyo dheeraaba waa waxaan loo dulqaadanaynin loona dulqaadan karin kana baxsan soomaalinimada bani aadamnimada muslimnimada weliba bil barakaysan iyo maalin jumca inay waxaas sameeyaan aad iyo aadaan uga xunna cid kastoo falkaas geysata iyo cid kastoo la kulana biidn illaahi tabaaraka wa tacaala cadaalad ay hor imaan doontaa intaas markii aan ka gudbo waxaana sugaaya waajibaad mid bilownaay waa kii amniga iyo maxay ahaato gargaarkii bani aadamnimadoo runtii dhaawac weyn oo soo gaaray oo aan u baahannahay dib inaan u hagaajinno waajibaadka kaloo na sugaaya waxaa ka mid ah maadaama dhul baaxad weyn oo gacanta dowladda ku soo dhacay in amnigeeda la sugo ciidamada dowladda waxay qaadan doonaan waajibaadkooda iyo ciidamada emisom waxayna guda doonaan waajibaadkooda qaran lama aqbali doono marka ciidanka dowladdu inay ka qayb qaataan dhac iyo biliqo dhac iyo biliqo inay ka qayb qaataan lama ogolaa doono goobaha muhiimka ee hantida qaranku ay taallana waxaa loogu talageli doonaa ciidamo gaara lama ogolaa doono marka ciidan iska socdo meesha taga ama dareeska ciidanka ku libisan ama dad mataqaana dhar shibil wata inay intay galaan ay dhibaato ka sameeyaan iyadana lama ogolaa doono insha allahu tabaaraka wa tacaala waxaan dul taagannahay runtii mas-uuliyad aad u weyn qaran burburay soo celintiisu waa howl aad iyo aad u weyn waxaan u baahannahay ummadda soomaaliyeed iyo waxgaradka soomaaliyeed dhammaantooda meelay joogaanba inay ka qayb qaataan aan ugu yeeraynaa odayaasha dhaqanka culamaauddiinka haweenka dhallinyarada inay barbar istaagaan dowladda sidii dhidibada loogu aasi lahay qarannimada taasuna waxay ku imaan kartaa dhammaanteen inaan ka wada qayb qaadanno howlaha socda isu abaabulna soo celintii nabadda iyo sugiddi shacabka soomaaliyeed waxaa laga rabaa cadowga aan sheegnay waa labo al-shabaab iyo alqaaciddu aan ogolayn dowladnimo iyo dadka ku kacaya bililiqada iyo amni darrada labadaba waxaa la rabaa inay qaybtooda qaataan oo ugu yaraan ay soo gaarsiiyaan dowladda si tillaaba looga qaado waxaan rabnaa inaan waaninno dadka bililiqada caadaystay ee mar walba dadka dhacaya waxaan leenahay arrintaas arrin dowladdu ka ciyaaraysa ma aha ka jooga qofkii yacnii lagu arkana waxuu la kulmi doonaa ciqaab adag ciqaabtaasuna waxaa laga yaabaa inay gaarto dil al-shabaab maadaama ay jabeen waxaa laga yaabaa inay isku dayaan inay sameeyaan dhibaatooyin ay ka mid yihiin isqarxin goobo badan oo hadda ay ka guureen waxaa dhici karta inay miinooyin ku aaseen marka waxaan rabnaa shacabka inaan uga digno goobahaas inaysan aadin inaysan u dhowaanin maxaa yeele waxaa khatar gelaya naftooda waxaa loo diri doonaa khubaro miinabaarayaal ah oo haddaba ku howlan si ay u hubiyaan shacabka marka waxaan rabaa si waxaan rabnaa oon faraynaa guryahooda si degan inay ugu laabtaan oo nabad ay ku joogaan is-abaabulaan iyagu si ay uga qayb qaataan amniga arrinta gargaarka ku saabsan gargaarka dhammaanteen waa inaan difacnaa maxaa yeele gargaarka haddii la boobo ciddii wax bixinaysa waxaa ku dhacaysa kalsooni xumo waana istaaga taasna waxay keenaysaa dadka soo barakacay inay dhintaan marka ma ogolaa karno dad sabab u naqahaaya dadkii soo barakacay in wax loo waayo dad sabab u naqan kara ficilkooda lama ogolaa karo marka dhammaanteen waxaan rabnaa inaan ciidanka la samay doono iyo maxkamadda la samay doono inaan gacan siino dhammaanteen waxaan hubaa dhammaanteen inaan baahi u qabno dowladnimo dhammaanteen inaan baahi u qabno amni dhammaanteen inaan baahi u qabno inaan soo celino sharafkeenni iyo karaamadeenni taas waxay nagu bixinaysaa inaan gacmaha isqabsanno oo aan xoojinno guulaha la gaaray ilaahayna aan uga xamdino subxaanahu wa tacaala annaguna gacmahaan isqabsanno kana shaqayno horumarinta dadkeenna iyo dalkeenna iyo diinteenna ugu dambayntii waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo cid kasta oo halgankaas qaran ku dhimatay ku dhaawacantay wax ku soo gaareen xoola ku weysi kuwa dhintay waxaan leeyahay allah u naxariisto kuwa dhaawacmay allah caafiyo kuwa dhibaato kale ka soo gaartana ilaahay subxaanahu wa tacaala hakaba ayaan leenahay in sha allahu ballanteennu waa annagoo gacmaha ishaysanno oo guushaas ilaahayna ku xamdinna adkaysannana aad iyo aad aa umahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu